isticmaalka khudaarta qeybaheeda kala duwan ayaa waxay faa'iido u leedahay bulshada soomaaliyeed waxayna dhakhaatiirta ay sheegeen in cunista khudaarta ay tahay mid u fiican caafimaadka cunista khudaarta waxay kor u qaadaysaa caafimaadka qofka waxayna jirka ka ilaalinaysaa waxyaabo badan oo halis ku ah jirka doctor xuseen nuur oo ka mid a dhakhaatiirta ku nool magaalada baydhabo ayaa wuxuu ka warbixinayaa faa'iidooyinka ay leedahay cunista khudaarta qudaarta horta mayba faa'iidooyin aad an badan alata faa'iidooyinkii an badan alata mayba ku mid ee faa'iidooyinkaasi waa laha koobo korme mayba qudaarta fitamiinaadka dhammaantoo mayba laha ku koobay qudaarta laha ku koobay mayba ka jirta fitamiin c-ga laku hele mineraalka laku hele mayba laku helay potassiumka laka hele calciumka miila laku hele phosphateka miila laku hele dhammaan fitamiinaadka oo jirka unbaahan qofka biniaadanka mayba laku helay qudaarta laka hele qudaartana mayba dadka in badan mafahansan in badan dhakhaatiirta mayba kana dhaqaayana qudaar isticmaal dhiigaas r b c ga horay ee hemoglobinka yar ee may larahay qudaar isticmaal dhiiga yar qudaar isticmaal ayalle qudaarta welwelba way kale hadda protein lagu hela sidoo kale baradhada meel kale protein ku buuta batato aha batato oo kale saasoo kale mayba ku buuhe protein ku buu dhammaan qudaarta mayba ha fitamiinaski iyo proteinki dhammaantii oo isku labo markuun saas dartee mayba ha qudaarta mayba ida faa'iida dadka biniaadanka unleta qudaarta mayba ku mid ee aansalaatadii waa qudaarta iidan kufaylata ka jirta sidoo kale basal cadda iida qudaarooyinka iidan ku muhiimsan ka jirta sida oo kale maybu aha afakaadhada oo kale qudaarta iidan muhiimsan ka jirta sida oo kale maybu aha tufahaga oo kale qudaarta iidan muhiimsan ka jirta allahu mustacaan qudaaro oo lahan koobo koran hadda iska dhaafa sida oo kale nyaanyada